faahfaahinna dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan islamarkaana geystay khasaare hantiyadeed oo maanta ka kacay degmada boondhere si gaara xaafadda siinaay ee magaalada muqdisho dabka kan kacay degmada boondhere ee gobolka banaadir ayaa la soo wariyey in uusan geysan wax khasaare nafeed ah hase ahaatee waxaa halkaasi ku burburay guryo badan oo ay degganaayeen dad u badan danyar ah qaar ka mida dadka ku guryo beelay iyo kuwa goobjoogga u ahaa dabkan ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxaa ka baaba'ay oo sabool eh waxba haysan nusboosaa ka baaba'ay annagana waxaa naga baaba'day shan qolaa naga baaba'day shil wax ku gadana ma haysano dan iyo duruufna waana haystaa wixii nulu saaci dawladda horta maasha allah dawladda waa ka baxsatay saboolaanaa waxba ma haysan looma ooye looma aranaa wixii noo qaban kartiin noo qabta khasaara naf mana gaarin laakiin dharkeenna wax gashan ma haysano dhar lamadaana iyo yarti bes lamadaan lamadaana iyo yarti wax kaloo haysana ma leh xataa guryaalka waa kasta waa u duubi kartaa waa tusi kartaa dadka weynaha tusi guryaalka iyo qaabkay u yeelaan gabadhee mid tamandidu waa midna bishii labaadaa u socoto yaa caanaheeda meeshaana ku baaba'ay dharkeeda gabadheeda iid meeshaana ku baaba'ay xafaayadeeda taleefoonnadeeda meeshaana ku baaba'een hooy aa seexda mahays kushin waxaa ku gatan mahays ilaahan ilo og meesha oo nugu watan waa iskolka alhuda xaafada alhuda alxamdulilah rabbil caalamiin wax walba qadar ilaahay ku dhacaan waxa ilaahay xaggiis ka dhicin maba dhacaayaan laakiinse waxa waa dee waxa dhacaan waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay isku soo gurmadaan gaar ahaan dariska qofka waxaysto oo soomaaliya dhammaantood waxaan ka codsanaynaa dad dariskeenna waaye khasaaraa gaaray khasaaro nafeed ma gaarin waxaa gaaray khasaaro maalid maal aa gaaray sidaas awgeed waxaan mataqaana dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan qofka kaleeto ajnabi ah muslin ah dhammaan waa inay dadkan masaakiin markaa u soo gurmadaan waxaana ka codsanaynaa arrintaas inay mataqaanaa meel ka qaadaan cidda darisaanna xaqa laysku leeyahay annaga kana xataa meel ka fariisan mayno marka waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan qof walba wuxuu ogaado inuu mataqaanaa gacan ku siiyo ciddaan waxay ku dhaceen meeshaan daba ka kacay daba ka kacay marka dabka kacaya waxaan kasoo orday xaafaddiisana kasoo orday xaafaddiisana aan kasoo orday waa waa imad meeshaana firfirshay dabka wax ka kacay baakawaan korta ka kacay baakawaan laakiin dowladda wax soo daadashay dowladdan waa soo daadashay waxaan ka dad masaakiin ma ku baabaan dad masaakiin masaakiina ma bashar kama dhaxay dadka dadka badbaad laakiin waxay hantiyahay aan badbaadin si kastaba ma ahan markii ugu horreysay ee magaalada muqdisho xaafada ku yaalla uu ka kaca dab waxaana hori sidaani oo kale u gubtay guryo iyo goobo ganacsi waxaana ugu dambeeyey debkii toddobaadkan ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi oo geystay burbur hantiyadeed oo baaxad leh